aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kulankaas shalay jaamacadahan iskugu yeernay ujeeddadiisa waxay ahayd sidii loo midayn lahaa jaamacadaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhammaantood ee kuwa shabeellada hoose kuwa gobolka baayo dhammaantooda in la mideeyo ayaa anaga ujeeddada ugu weyn oo shalay aan kulankaas aan iskugu yeernay gudoomiyaasha jaamacadaha saas ayay marka laga hadlayo kulankan aada la qaadateen jaamacadaha ee magaalada baydhabo ama koonfur galbeed soomaaliya maxay soo kordhin kar Ee, runtii waxay soo kordhin kartaa in tayada ee tacliinta sare sidii ee dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ay ugu talagashay inay noqoto sababto ah tayada hadda annaga waa jaamac- jaamacadihii jaamacad walba meel gaaray ku taallaa marka ee, gudoomiyaashii ja- ee, jaamacadaha ma midaysno marka jaamacaduhu gudoomiyaashii iyo jaamacadihii haddii la mideeyo runtii waxaan rajaynaynaa in tacliinta sare ay tayadeeda ay noqoto mid ah oo xid adag ku taagan inay noqoto saasaa annaga aan ku haweynahay ka wasaarad ahaan kuley rajada aan leenahay taas mudane wasiir marka laga hadlayo mideynta ama in jaamacadaha ay kulamo wada qaataan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare doorka ay yeelan karta Ee, wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa doorka ay yeelan karta ayaa waxay tahay in laisu keeno ee, laguna baaqo jaamacadaha in midow ee jaamacaduhu dhan ay ka wada tirsan yihiin loo sameeyo Ee, taasna waxay keeni doontaa ugu dambeyntii inaan hiigsano in jaamacadihii dhan ee hal dhul weyn oo loo qabto jaamacadii ee, hal meel ay ku wada shaqeeyaan taasi taasaa kulle mustaqbalka aan rajadaas aan leenahay si tayada loo adkeeyo tayada waxbarashada si ay ay u noqoto mid oo ay la jaanqaada ee jaamacadaha kale ee adduunka jaamacadaha ka jira koonfur galbeed soomaaliya waa waxay u badan yihiin jaamacad si gaara loo leeyahay ee mudane wasiir wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare maxaa kaga qorshaysan arrinta Ee, runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ee, wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxay waxaa kaga qorshaysan in ay jaamacadahaas oo midowga ah in ay la shaqayso kala shaqayso ee dhinac walba dhinaca ha ahaato dhinaca tayada ha ahaato dhinaca macallimiinta ha ahaato ee, mustaqbalka ee dhinaca xitaa ee, mushaaraadka ha ahaato Hadi- dhinacyo badan ayaan rabnaa inaan kala shaqayno haddii ilaahay idmo qorshaha ee mustaqbalka dhow rajadaasaan leena wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee marka laga hadlayo ee horumarka ay tiigsanayso iyo waxyaabaha ay qabatay haddaa hal ilaa wax ka taa Ee, runtii waa qodob aad iyo aad muhiim u ah ee, wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare runtii ee, waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid ah in arday ee, deeq waxbarasho loo diray ee, masar ee, ee, shiinaha etoobiya iyo suudaan waa waana guul usoo hoyatay ee wasaaradda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya misleedahay dadaalada wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee tayeenta waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya waa mid aan marleel difiri karin
aad iyo aad aad iyo aad maxaa yeelay waa wasaaradda waxay u shaqaynayso waa sida tiyanta ee tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sida loo tiyan lahaa ay ka shaqaynaysaa shaqeyn intee laeg ayaa idinka dhexaysa wasiir ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka Ee, wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee, run ahaantii wada shaqayn way naga dhexaysaa wada shaqayn aad u wanaagsan ayaa naga dhexayso waa wada xiriirnaa waa wada soconnaa marka wax khilaaf ah ama wax oo barnaamija iska hor imaada hadda oo naga dhexeeya ma jiro Ee, way jirtay hadda ka hor in ay wax yar oo aan macno lahayn mugdi mugdi yar soo galay hadda waa la xaliyay insha allah waa hadda waa waa wada shaqaynaa kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed soomaaliya